Kulankan waliba qaban qaabilay wasaaradda amuro gudaha dowladaha hoose iyo reer-ingiliisyowga dowlad goboleedka Hirshabelle kaas oo lan ku hadlaya doorashada golaha deegaanka oo dhawaan la filaya inay la qabada magaalada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kulankii waliba ku qayb galaya wasiirka arrimo gudaha iyo dowladaha hoose Hirshabelle, wasiirka wasaaradda hanraabta Hirshabelle iyo hanokumada bulshooyinta degmadaas haya. Koreyntii kulankiya waliba ku hadlaya gudoomiyaha ururka hanraabta degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe.
waxaan rabnaa culeyska iyo caqabadaha een, haweenka xaggooda inay naga qaadaan waxaan rabnaa xaquuqdii iyo xaqa aan ku leenahay inaan ka helno een, maxay ahayto annaga diinta islaamka ku dhaqanaa wasiirka wasaaradda hanraabta Hirshabelle Raxma Maxamed Guuleed ayaa sheegtay in muhiim yeeta in la helo qoondada hanraabta iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha ku codsaty in reed inferior la ka sameeyaa waxaan aada ugu mahadinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle iyo agaasimaha oo juhdi aada u weyngelay in ay qoondada haweenka ka shaqeeyaan magaalada jowhar mucjisada ay ka dhigeen oo quruxda badneed oo lala yaaba inay balcad ay baan warsheeq ka dhigi doonaan aaminsanahay qoondada haweenka boqolkiiba soddon wax lagu daramaan waxba laga dhimin waayo boqolkiiba soddon soddon sanaan taaganahay boqolkiiba afartan meeshaan nooga dhigi leedanaa soddonkii nagu haysataan odayaasha sharafta leh iyo wiilashan quruxda badan ee ee reer warsheekh anoo ku hadlaya afka haweenka hirshabeelle wasiir waxaan kaa codsanaya maadaama afar aan haysana ugu yaraan lix inaan ka wasiirka arrimo gudaha Hirshabelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in korlan qaada qoondada hanraabta si yoon helaan matalaada dhabe qoondada gabdhaha hadda ilaa afar gabdhooda koo labaatan ka mida horta afartii kursi waa lama taabtaan kursigii kuley reeray ka soo galeen reerkaas waa isku celin karaa laakiin annagoo afar gabdhood iyo shan gabdhood uga baahannahay maasha allah waana dalbannay odayaasha waa weydiisanay technical anna waa ka- annagana waa ka shaqayn doonaa waa odayaashaan u sheegi doonaa inaan kursigii gabar ku fadhisay meeshu u wareega haddaan laku qancin inaan la qabanin asoo nin ah wasiirada xildhibaanada oo deegaankan doorashada iska lehna taladaas waa ka midaysannahay oo hadda wasiir gacalow nagala joogo in xisaabta la adkeeyo marka gabdhaha waxaan leenahay rajo fiicanaa qabnaa laakiin gabdhaha wax kalaa uga baahannahay maxay yihiin wax kale wa odayaasha in horta maamul fiican u diraan gabar walba guriga oday ka yimid ama waa aabaheed ama waa adeerkeed ama waa odageedii xaafadaha caawa in lagu laabto maamul fiican in lasoo in lasoo diyaariyo odaga in la yidhahdo nin fiican la doorto labaatan iyo kowda xubnood deegaanada warshiiq ay ka soo galayaan dadka deggan ay wakiil ka yihiin dadkan deegaanadan deggan waxay u baahan yihiin caafimaad waxbarasho waxay u baahan yihiin amni saddexda sii qof ka shaqayn karaa loo baahan yahay qofku inuu xildhibaan idin noqdo shan qofood ay ku xihan tahay Eh, ama waa laba gabdhood iyo saddex qofood rage ama waa hal gabar iyo afar rag ah shantaas qofooda waxaa laga rabaa inay dadka samata bixiyaan waa bedelaynaa qorshahaba qabiilka ka nimid shanta qofood ilaah inay ka baqaan codkooda ha siyaana qof warshiq anfaca suu u yaallaa qofkaas waayo saddex shay oo qofka inuu lahaado wa qofka inuu islaamnimada ku fiicnaado caqlaaqada ku fiicnaado ammaanada ku fiicnaado wa kuraastan hadday gabdhaha kusoo bataan meeshii lagu umulaayay iyo meeshii ilmaha lagu haynaayay iyo waxaasoo dhan diyaar waa insha allah ilaa gabartu waxay taqaanaa wax loo baahan yahay mogta annaga waxaan u baahannahay maamul dhammaystiran